kulante wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij idiinsoo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reeba kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiinsoo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba magaciygu waa cabduqaadir jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan ku soo qaadan doonno ayaa waxaa ka mid ah hoosu dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha qudaarta degmada baardheere xilli beeralaydu ay la daalaadhacayaan khasaarihii ka soo gaaray fatahaddii webiga dhallinyaro ku shaqaysan jiray mootooyinka bajaajka qaarkood ayaa shaqo la-aan noqday kadib markii ay caqabadaha kala kulmeen xirnaanshaha waddooyinka caasimadda iyo waraysi aan markaas idinkaga hayno hooyo dhammaan ganacsigii ay ku maaran jirtay nolosha qoyskeeda ku weysay debkii ka kacay suuqa magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal hoosudhac ballaaran ayaa ku yimid qiimaha qudaarta degmada baardheere ee gobolka gado xilli dadka beeralayda ah ay la daalaadhacayeen khasaarihii kasoo gaaray fatahaadii webiga bulshada ku nool degmada baardheere ayaa markaasi walaac xoogan ka muujiyay qaarkood gaar ahaan kuwa ka ganacsada qudaarta hoosu dhaca qiimaha markaasi ku yimid inkastoo dadka danta yar la sheegay in dan weyn ugu jirto axmed cumar saalixi oo ku sugan degmada baardheere ayaa warbixintan soo diray hoosudhac aada u xoogan oo dhinaca qiimaha qudaarta bisil ee ay ka midka yihiin yaanyada basasha mooska qaraha basbaaska bocorka iyo begelka ayaa laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo qudaarta ee ku yaala magaalada baardhere waxaan qiimo dhacani uu yimid kadib markii qudaarta noocan ah ee beeraha waraabka kasoo ogaaday ee suuqyada baardhere la keenay ay ka badatay baahidii ama iib dadkii iibkeeda diyaarka u ahaa taasi oo dhalisay in qiimaheeda uu dhulka galo saameyn dhaqaale oo aada u ballaaran ayay ku yeelatay hoosu dhacan qiimaha qudaarta bulshada deegaanka gaar ahaan beeralayda waraabka iyo dadka ka ganacsada qudaarta sida ay ku warramayso aniise maxamed oo ka mid ah haweenka ka ganacsada qudaarta suuqyada baadheere oo sheegtay in qudaarta ay ka badatay suuqa islamarkaana ayan jirin meel kale oo loo iibgeeyo sidoo hore aad iyo aad ayaan uga fiicannahay matalan jirgaanka yaanyada marka hore wuxuu maraya shan boqoloo kun maantana konton kun uu marayaa baradhada sidoo kaleete waxay maraysaa kiilo lixdan maanta soddonay maraysaa babrooniga owel loorka shan boqolna laga sii jiro maanta saddex boqoluu maraaya ma alxamdulilah markaas sidoo hore aad iyo aad ayaan uga fiicana laakiin bocorka waagii hore xabadkii konton lixdana lagadaya haddana waa soddon tobaniyo shan tobaniyo sagaal laakiin beeralayda dhibaato ayaa soo wajahday biyo ayaa galay dhibaato badana lasoo maray daruufo kala gedisaa lasoo maray marka weli suuqxumo way jirtaa laakiin beeri way soo go-een qudaarta way taalaa maasha allah waa arrintan marka adinku dhaqaalahaan maxay idinku keentay dhaqaalaheena buu maadaama suuqba uu jirin wax lagadaa ee jirin wixii way buuxaan laakiin soomaali waxay ku mahmahdaa suuq ma gadna sarar baa gada sarar ma gadantee suuq baa gadma marka suuqa haddii uuba suuq jirin oo waxba aysan jirin biyihii dadka kala xaydeen magaalada saddex qayb ay u kala go-o saddex suuq ay noqotay wax gadnaayo maba jiraan laakiin magaalada qudaartu way buuxdaa arrintaasi marka beeralayda soo saameyn kuma yeelin noloshooda mar haddii qudaartii suuq hal mar ay soo wada go-da hal mar la soo wada geliyo maasha allah waa ku yeelatay wixii oo ku raqiiseen dhibaatadii soo gaartay oo fasahadda ay weli ka kabanin iyo qudaartii oo ku raqiistay aad iyo aad ayay waxay u haysaa dhabarjabin weyn beeralayda waa gartay marka hadda suuqa maalintii celcelisahaan marka la yidhaahdo waagi hore lacag baa idin soo geli jirtay hadda celcelisahaan maalintii oo kale imisaad ka faa'idaan abo waagi hore lacagaana soo geli jirtay waan iska fiicnay saddex boqol afar boqol maanta laakiin markay badato badato boqol iyo konton ama boqol iyo labaatan boqol iyo soddon marka aad iyo aad aad iyo aad u dhaqaalahan u hooseeya beeralayda waraabka ee degmada baadheer oo fatahaadii webiga jubba ee dabayaaqadii sanadkii hore kala kulmay khasaare aad u xoogan ayaa saddexdii bilood ee ugu dambeeyey waxay xoogga saareen tacabka beeraha iyagoo kumanaan hegtar ku beeray qudaarta noocyadeeda kala gedisan xilli bil ka hor qiimihii baadhir ay ka joogtay ay ka hoos martay labanlaab sida uu barnaamijka wadaagga u sheegay axmed shariif oo ka mid ah guddiga beeralayda ee degmada baardhere
waxaa sabab u ah maadaama marka hore ay beerihii fatahaad xoogle ku dhacday oy dadkii hal mar wada hoos u wada dhaceen dalagii hal mar baa haddana la wada tabcay wixii markay soo go-een suuq oo meel loo suuq geeyo oo fiican ma jirin ayagii baa isjebiyey marka haddaad yaanyadii suuqay iska daadsan tahay aad baa qiimihii iyo hoos u dhacay qudaartii oo dhan waa iska waa iska kor imaaday waxaa weeye meelo kale oo loo qaado marka waagi hore muqdisho iyo meelahaasa loo qaadi jiray iyo baydhabo iyo diisoor iyo meelahan waa loo qaadi jiray hadda wixii baa yaa yaraaday marka hoos u dhac weyn baa imaaday waa garta markaas saameyn intay leeg ayay ku yeelatay dhaqaalaha maadaama dadka beeralaydu ay filanayeen inay dhaqaalo badan ay helaan waa sidii xaaladooda xaaladooda aad bay ugu niyad jabeen sida ay marka hore markay tabcayeen ay loola ah qudaarta oo ay u lahayeen lacag baad ku dhufsanaysaan hadda waxaa weeye markay wixii raqiistay oo shidaalkii xataa ay soo saari weyday niyad jab weyn bay kala kulmeen saameyn weyn bay ku yeelatay markaa waxaa la is odhan karaa beeralaydu hal mar uu dalag wada beertay ayaa arrinta sabab ah ha aad iyo aad ha hal mar bay dalag wada beegteen sida nyaanyadoo kale hal mar baa la wada beerayaa qudaar isku noocay beerayaan wax kala duwan ma lahan sidaa darteed baa keenaysa in ay hal mar suuqa ay dhulka imaado isbarbardhig markii lagu sameeyey fatahaddii bishii november ee sanadkii hore ka dhacday degmada baardheere iyo nawaaxigeeda beeralaydu way ku khasaareen hadda markaa weli ma las odhan karaa beeralaydu waxay ka soo kabanaysaa burburkii dhaqaale ha ha ha waa lais odhan karaa burburkii dhaqaale way kasoo kabanayaan hadda moosaskii go'ay oo beerihii oo dhan moosas ka go'ay baa hadda dib dhoobey iyo meelahaas looga keensanaya moos baa la tallaalayaa marka aad baa in looga soo kabta aad baa u rajaynaya in lasoo kaban doono guud ahaan beeralayda waraabka ee degmada baardheer iyo nawaaxigeeda ku teedsan ee dalagyada beertoo kale imisaad ku qiyaasi kartaan maadaama aad ka mid tahay guddigii beeralayda
waa badan yihiin ilaa laba kun iyo dhowr boqol bay dhan yihiin inta beerato beeraha markii qiyaas ahaan laisku soo celceliyo waa aad bay u badan yihiin marka soo kabasho beero badan oo hallaabay oo hadda dib aan loo tabcinna way jiraan laakiin dadkii tabcaday hadda macnaha boqolkiiba boqol way soo kabanayaan
waa gartay marka ugu dambeyn wax oo taakuleen ama gurmad dhaqaale oo aad ka hesheen hayadaha samfalka maadaama beeraleyda ay khasaare soo mareen ma jirtaa
maya hadda ka hor wixii hadda ka horreeyey wax dhaqaale aan ka helnay oo samafal ah ama gurmad ah oo aan helnay oo fiican oo la taaban kara ma jiraan
axmed cumar saalixi barnaamijka wadaagga sooma baar dheere mahadsanid axmed dhallinyarada ku shaqaysan jiray mootooyinka bajaajka ee caasimadda ayaa qaarkood shaqo la-aan naqday kadib markii caqabado ay kala kulmeen xirnaanshaha waddooyinka qaarkood oo sooma la hadla waxa ay sheegeen in dhibaatada ugu daran ay tahay in daqiiqad daqiiqad qaarkood loo xirayo waddooyinka magaalada ah muqdisho islamarkaana dadka qaarkooda adigoo markaasi koorso ama qof uu kuu saaran yaha bajaajta ay noqonayso in waddo lagaa xirto taasina ay keeni karto in lacagtii qofka kula heshiisay mid ka yar aad ka qaado waxaana qaar ka mid ah oo la hadlay barnaamijka wadaagga sooma ay cabasho xoogan ka muujiyay arrintaasi iyagoo markaasi dowladda ka dalbaday in ay ka laabato qorshooyin ku aadan xirnaanshaha waddooyinka maadaama iyagu ay yihiin canshuur bixiyaal yow saaka aniga cabashiteedu way dhaaftay cabasho horteedu way dhaaftay waddadiyaa la soo xirtay waddooyinka haddii la xirtay sabab loo xirtay ma naqaano haddana midda ugu daran waxaa waaye lacagtoo kugu socoto haddanaa shaqaysanayn amaa bacdu intaa kadaal waxaan leeyahay annaga horta reer muqdisho markaan nahay xadgudub aan caadi inaan lagu sameeyaa maalin walba soomaalinimada annaka bis ayaa matalna gobollada kaleetoo dhan nabadgelyaa ka jirta canshuurtooduna waa u gaar reer muqdisho bis ayaa soomaalinimada matala waa u dulqaadanay gobollada kaleeta dadka nooga yimid waan ixtiraamnay annaka waxaan lagu hayaa xadgudub aan aana u dulqaadan karin intaa ka dambe in badanaan muujinay canshuuraan dhiibnay guryaheenii aan ka karaynay dowladnimadii waa soo dhoweynay wax natiijaa kuma hayna aan ka ahayn xadgudub iyo abaaldhac intaa ka badan uma dulqaadan karaan nimanka dii asbarada maamulka noo hayo hanaga xishoodaan intaa ka badan ka xishoomayna idin xishoo waayaan hooyooyinkiyaa waddada ku dhex dhalaya jilidkiyaa dhagaxaan la wada dhigay nidaam waxaan ka codsanaa balfadlakum canshuura idin siinay guryaheenii aan ka karaynay waa idin soo dhoweynay ilaa hadda soomaalidaan diyaarunaa intaan ka badan ma idin dulqaadanayno haddaad nagu xadgudubtaan waa cawasha ku gudbinaynaa waddooyinkii oo xidhan waddadii oo canshuurna laga rabo dowladdu waxaa ka codsanaynaa nidaamka inay saan wax ka beddelaan maamulka gobolka banaadir khaasatan guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sheegaynaa dhaqan ma ahasan annaga canshuuraa dhiibnaa dhallinyaraan nahay xooggeenaa maalanaa waa in si xaq ah u shaqaysano canshuurta waxaan ku dhiibayno waa inaan shaqaysanaa dalka haddaan annaga shaqayn goorna horta canshuurta dhiibayna waa isweydiinaynaay annaga maa jeebkeenna ka dhiibayna canshuurta wadda meelaan ka shaqaysan lama arko tomeeshan doorna waa nalaga qaadaa waa ku soconaa waxaas xaq maaha intaas cabashaa gudbinaynaa markaana dhegaystayaal waxaan idiinsoo gudbi doonaa waraysi adan kaga hayno hooyo dhammaan ganacsigii ay ku maarayn jirta nolosha qoyskeeda ku weysay dabkii ka kacay suuqa magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle hooyo farxii yuusuf cumar ayaa lacag fara badan ku khasaartay dabkaasi ka kacay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle waxaana dabkaasi uu sababay in dhammaan hantideeda ay ku baaba'do haddana ay tahay qof shaqo la-aan ah nolosha qoyskeedana meesha uu ka baxay waxyaabihii ay ku maarin jirtay wariyaha sooma ee magaalada jowhar shariif shuuriya xaashi ayaa hooyo farxiye la kulmay islamarkaana ka waraystay xaaladeeda hantida badan ee ka gubatay iyo sida ay kaga walacsan tahay
salaadii subax markii laga soo baxay laba iyo tobankii iyo bar adiga intaa hal shac la gaarin ka hor yaa waxaa layga soo wacay suuqa waxaa laygu dhahay suuqa gubanaya bal soo carar meesha adiina dabkuu kusii socdaa hadda haddii aa wax ka badbaadsan kartid si aa ugu badbaadsato waa cararay meeshii markii aan tagay iskadaa waxa aan badbaadiyee meesha aan anigu ku ganacsanayo oo aan waxyaabaha maxaan ku rahdaa meesha aan aan ku gadgadanaya meeshiiaaba aqooni waaba wixii dhanbo waxbaa isla holcaya waxbaa qiicaya marka alxamdulilah dabka wuxuu ahaa dab aada u xoogan saameyn badan buu igu yeeshay waxaa iiga burburay wixii yaraa ee aan meesha ku iibinayay kabihii dharkii barfuunaadkii xilligii aan meesha tegayna waxba kuma gaarin oo wixii dhammaa way gubteen marka alxamdulilah calaa kulli xaal musiibo dhici rabta ayay ahayd cid celi kartaana ma jirin hantida kaaga burburtay halkaasi qiyaas ahaan marka la qiyaaso imisa ayaa lagu qiyaasi karay walaahi hantida iga burburtay waxay ahayd ku dhowaad kun iyo shan boqol ilaa iyo laba kun oo doolar oo aan isku celcelinayay anoo markaas ka maaraynayay nolol maalmeedka reerka oo aan ka ganacsiga alaabahaas yareerka ah inaan soo qaado lafaha intaan ku celiyo meeshoodii baan faa-iidada maxaa ku rahdaay reerka ku maarin jiray marka wixii dhanna saasay iska noqdeen oo amaraa ku dhacay waayahay waxyaabaha ka ganacsan jirtay markii hore ee aada ka maarayn jirtay nolol maalmeedka qoyska ma bagaash uu ahaa ma shoobin uu ahaa maxaa yiila dukaankaaga wallaahi waxaan ka ganacsan jiray dharka ciyaalka barfuunada alaabaha kale oo ay dumarku isku qurxiyaan nolol maalmeedka qoyska ayaan ka raadsan jiray oo aan suuqaas kaga ganacsan jiray waxaan ka maarayn jiray shan caruur oo aan aniga dhalay aniga kula lix suuqaas ayaan ka xamaalin jiray nolosha reerkana ku tiirsanaayeen intaas unbay ahayd oo wax kale oo meel kale aan ka filanaynay oo maxaa ku rada ama noogu imaanaya naga soo galaya maynan jirin intaas waxaa ii dheeraa ilmaha saddex ka mida ayaa waxay dhiganayeen iskuul lacagaha halkaas aan ka shaqeeyay aan ku maarayn jiray haddana wax kasta way burbureen marka alxamdulilah waa musiibo inteeda la eg qadarta rabbine lagama baaqsan karo waayahay hadda nolol maalmeedka qoyskaaga maxaa dan u ah mar haddii ay burbureen rajadii reyrka oo ahayd goobtaas yar ee ganacsi
wallaahi hadda aniga qof gurijoogto ah ayaa iska noqday wax shaqaa oo aan haayo haba yaraatee ma jirto kolley irsaaqada ilaahay ayaa baxshee isagaan u dhaafaynaa insha allah cid kaloo noo maqan ma jirto qoyska xaaladiisu way adag tahay laakiin waa laga baxaa hadduu ilaah yiraa ugu dambeyn maxaad codsanaysaa maadaama khasaare xoogan uu ku soo gaaray wallaahi waxaan codsan lahaa in lay kaco gurmad lay fidiyo maadaama sandaqadii yareed ee aan ku iibinayay dharkii kobihii cataradii yaryaraa intaba iga gubteen waxaa codsanaa in aan helo goob goobtii la mid ah si aan mar kale nolol maalmeedkii reerka aan usoo dhiciyo waxaa kaloo codsanaa maadaama meeshii aad ay iga burburtay in lay dayactiro lay gurmado soomaalida inta wax la baxda ee ilaahay kheyr ha ugu bedelee iyo dhammaan islaamka cid walbo imaqlayso waxaan ka codsanayaa in garab istaag lay muujiyo waxaan ahay maamo danyar ah ilaahay ka sokow adinkaan idiin baahanahay garab istaag baan idinka rabaa waana aaminsanahay dadka muxsiniinta ah ilaahay ha ii gargaaray inay ii gargaari doonaan waa ogtihiin caruurtu ma yaqaanaan maanta waxba lama haayo iska jiifta cirka gal dhulka gal waxay cunaan adiga ayay kaa rabaan marka xaalka aada u xun yahay ma sahlano aniga dad ila mid ah baa jira oo waxyeelo kasoo gaartay suuqaas il gaara in loola haado baan idinka rajeynaynaa ilaahay ka sokoow waa mahadsantihiin taasina waxay ahayd hooyo farxiyo yuusuf cumar oo ka mid ah hooyooyinka magaalada jowhar kana ganacsan jiray suuqii dhowaan halkaas ku gubtay islamarkaana hadni badan ay ku beeshay intaas ayaan maantana dhegaystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka ah sidee dowladda shacabka soomaaliyeed wax ugu qaban kartaa canshuurta laga qaado mana jirtaa baahi badan oo u baahan in wax laga qabto dhegaysti nala wadaag aragtidaada adiga oo la soo xiriiraya taleefoonada idaacadan mahadsanidin